jaaliyadda s c khaatumo ee south africa ayaa way bayahadeersiday taliska guud ee ciidanka booliska ee khaatumo qalabka booliskan adeegsadow haqoobashada iyo ilaalinta maxaabiista shalduwan ee kiirin maamulka s c khaatumo yuusuf maxamed samatar oo ee wakiilka jaaliyadda oo qalabkan ku wareejiyay taliska ciidanka booliska ya sheegay inuu ku caawiyaasay in maxaabiista kiirin xabsiyada shalduwan ee gobolada khaatumo state islamarkaas inuu sii wadi doono inuu ku qayb qaadan dhismo maamulka khaatumo anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda south africa ee johannesburg waxaa ii farxada inaan idinku wareejiyo maanta alaab yar oo ka timi jaaliyadda south africa khaasatan magaalada la yidhaahdo johannesburg oo aan filayo inay wax badan howlihiina ka tari doonto waa katiinadaha boliiska had iyo jeeraale ku caawiya hawsha markay gudanayaan waajibkooda waxyaabaha fasilitiyada ay adeegsadaan qayb ka mida weeye arrintaas haddii dhinac laga eego deeq weyn ma aha laakiin baahida aad u qabteen darteed waa wax weyn howlihiina taakulaynaya ma badna oo waxaa intaa la-eg culeysna kuma ahayn jaaliyadihii soo gaday waxaanan doonayaa inaan ku ammaano hortiina ka ammaano jaaliyadda oo hadiyadan iyadu soo dirtay ama qalabkan taliyaha guud ee ciidanka booliska khaatumo sareeya gaasbsiyaad maxamuud iyo mahadnagay jaaliyadda s c khaatumo ee south africa waxaa naloo keenay jeebooyinkaas oo loogu talagalay dadka dembiilayaasha in lagu xidho uu noo waday yuusuf maxamed samatar una soo dhiibeen jaaliyadda johannesburg ee south africa waan u mahad celinayaa marka hore jaaliyadda soo dhiibtay iyo yuusuf maxamed samatar oo isagu waddo dheer la soo maray yuusuf waa saraakiishii hore ciidamada korneel ciidanka xoogga dalka ah ayuu ahaa raggii aanu isla saaxiibnay buu ahaa muddo soo wada shaqeynay waan u mahad celinayaa shaqadaa weyn wax fudud ma ahayn dalkii uu kala soo degay xitaa oo lagu qabsadayo ilaa safaaradda u timid oo safaaraddu ay furdaamisay oo warqadiina anaga raylowday waan ku mahadsan yahay dhibka uu la soo maray jaaliyadii johannesburg south africana aada bay ugu mahadsan yihiin ilaa boqol xab bay ku talagaleen dhowr iyo labaatan lasoo qaadi kari waayo boorsada qaadi waayey baa la celiyey intii kale waa lasoo dhiibay dhowr iyo toddobaatan waana soo gaareen waana mahadsantihiin